أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hurnimo ugu doorka roon khilaafka ka dhexe taagan murtadiinta ayaa sii xoogaystay iyadoona xildhibaanada laga mamnuucay kulammada baarlamanka riddada dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ba'i bulshooyinka ku kala dhaqan degmooyinka xiindheere iyo eelcadde oo ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee gedo iyo galgaduud ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimka lagu soo bandhigay weerarkii taariikhda galay ee kudhaa dadweynaha ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayadda islaamiga baay ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka idaacadda islaamiga al andalus oo laga hirgeliyey degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan khilaafka ka dhexe taagan murtadiinta ayaa sii xoogaystay iyadoona xildhibaanada laga mamnuucay kulamada baarlamanka ridada haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare xubno horleh oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka riddada soomaaliya ayaa laga joojiyey ka qaybgalka kulamada baarlamaanka kadib markii lagu eedeeyey inay qalalaase ka dhex sameeyeen mid ka mid ah fadhiyadii labada gole ee qabsoomay isbuucii lasoo dhaafay warqad rasmi ah oo kasoo baxday xafiiska kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee waxaa loogu yeero golaha shacabka ee dawaaqiidda soomaaliya murtad cabdulaahi cumar cabshirow ayaa lagu sheegay in xubnahan oo ka kooban sagaal iyo toban xildhibaan laga joojiyey ka qaybgalka laba-iyo toban kulan oo fadhigoodu ka bilaabayaan maanta oo sabti ah xubnahan laga mamnuucay ka qaybgalka fadhiyada labada gole ee baarlamaanka riddada ayaa ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee ku matala deegaanada ay ka haramiyaan maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland sidii horeyba u dhacday waxaa mar kale saaka gudaha xarunta baarlamaanka lasoo dhoobay maleeshiyaad fara badan kuwaasoo cagajugleen ku haya xildhibaanada mucaaradka ee kasoo horjeeda ajendayaasha villa soomaaliya sidoo kale qaar ka mid a xildhibaanada mucaaradka ayaa culeys iyo xanibaado kala kulmay bannaanka xarunta baarlamaanka kadib markii baabuurtii ay wateen ay hor istaageen maleeshiyaadka garguurta laguna amray inay dib u laabtaan qayb ka mid a maleeshiyaadka booliska oo buux dhaafiyey gudaha xarunta baarlamaanka ayaa si toos ah ugu gacan qaaday xildhibaanada qaar iyagoo qaarkoodna ugu hanjabay inay dili doonaan xildhibaankii isku daya in mikrofonka uu kusoo dhowaado si kastaba ahaatee go-aankan ayaa kusoo aadaya xilli guddoonka baarlamaanku uu doonayo inuu sii wado wax kabeddelka dastuur gaaleedka oo gadaal uu ka riixayo murtad xasan gurguurte taasoo xiisadda ugu sii dari kartaa maadaama ay si adag u diidan yihiin xubnaha mucaaradka iyo hogaamiyaasha maamulada riddada ee puntland iyo jubbaland mahadsanida caliyare dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay saacdihii lasoo dhaafay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ceel mashruuc ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada islaamiga baay inkastoo dagaalkaasi khasaaraha rasmiga ah ee cadowga lagu gaarsiiyey aan la soo tabin weli haddana waxaa la sheegay dagaalka inuu ahaa mid xoogan bulshooyinka ku kala dhaqan degmooyinka xiindheere iyo ceelcadde oo ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee gedo iyo galgaduud ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimkii lagu soo bandhigay weerarkii taariikhda galay ee kudhaa haddaba aynu ku horumarno marwaan maxmed iyo weliba isdaarka lagu daawaday degmada xiindheere xilli saacadihii lasoo dhaafay alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo saartay muuqaal xiise badan oo shaafiyey quluubta muslimiinta isla markaana ay wada sugayeen kaasoo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiintu u qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee jasiiradda kudhaa ayaa filimkaasi waxaa habeennimadii xalay goob fagaara ah ku daawaday bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda bulsho fara badan oo rag dumar iyo caruur isugu jira ayaa isugu soo baxay fagaara ku yaala gudaha magaalada kaasoo markii horeba maamulka islaamiga u cilaamiyey in lagu daawan doono aflaam jihaadi ah waxayna halkaasi bulshada kugu yalqabowsadeen dabkii xoogganaa ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii kudhaa markii ay soo dhammaatay daawashada filimka bulshada xindheere ayaa halkaasi kula hadlay idaacadda andalus iyagoona cabiray muuqaalka ay daawadeen maanta waxaan joognaa degmada xiindheere waxaana ka joognaa meesha aan dhalaha ku fiirsanay maanta waxaan arkaynay filim aad iyo aad nagu cajiibiyey gaalada oo aad iyo aad u kala baqnay- u kala cararaysa saaxiibadu say iga soo barteen iyaga iyo caatow say iga soo car- carar kaga bateen maanta ku cararaayeen waan arkay waxaan kaloo naga aad aad naga onay markii mus- dadka muslimiinta miskiinta ay dila ciqaabayeen hoobiyaha wax kusoo tuuraayeen taasna waa naga waa naga carigelisay insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaan mar dhow gaalada us- ka soo aari doono muslimiinta inaan usoo aari doono insha allah
bismillaah alxamdulilaah waxaan maanta joognaa magaalada xiindheer oo aan ku fiin aan ku fiirsannay filimkii jasiiradda ku dha waxaan waxaa waxyaabaha ay cajab geliyey waxaa ka mid a gaalada oo badda lagu badda dhex gelaysa oo lagu beegsanayo muslimiinta waxaan leenahay ilaahay garabkiina ha galo mujaahidiinta ilaahay diintiisa u jihaadaysa ilaahay garabkooda ha galo gaalada ha- gaalada hartay oo ku dhimo waxaan waxaan waxaan u baaqayaa inay soo toobad keenaan oo kuwa dhadar dhintay ay ku cibro qaataan ayaan u baaqaynaa
بسم الله الرحمن الرحيم meeshan waxaan ku fiirsanay filan aad iyo aad u cajaa'ib badan degmada xindheere walaalihii guushan ilaahay uu noogu soo dhiibay waxaan u rajaynaynaa weligood inay saan iyo si ka fiican inuu ilaahay ku guuleeyo ilaahay rabbi raxmaan ahay intii shahiiday shahaadadooda ha ka aqbalo gaalada xuntaahu madaxyada xiranna insha allahu tacaalaa saas iyo si ka daranaan u geli doonaa walaalaheena mujaahidiintana aad ayaan ugu tashanaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guulaha oo ilaahayna siiyey inuu ilaahay noo siyaadiyo alxamdu lilaah gaalada xuntaana insha allahu tacaalaa meel ay gashaba waa uga dabagelaynaa biidni illaah assalaamu calaykum
halka caawa waxaa ku fiirsanay filan aad iyo aad u xiiso badan oo na soo jiitay waxaan aragnay murtadiinta oo bacaadka afa ku sidato awalna sheegin jiray inay awood buuxa hees- ayaga haystaan allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh oo naga jibiyey awoodda beenta ay sheeganayeen allah subxaana watacaala ayaa awo- awooddiisa ayaa ka fara badan mujaahidiinta waxaan leenahay walaalaheena ayaa tihiin waa noo argudeen ilaahay ajirkiina xasanaadka miisaanka xasanaadka idiin saaro murtadiinta waxaa leenahay nin la dagay sidii doqon hadduu dacada laalaasho mar buu dareemaa inuusan darajo lahayne baldahay markuu jabo siduu deerka u jebinayo muuqaalkan ayaa noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta kadib markii kaamirooyinka alkataab ay ka soo muuqdeen maleeshiyaad badan oo maxaabiis ah oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee liyu boolisa iyo murtadiin fara badan oo isaga firxanaya fagaaraha dagaalka kadib markii ay hortaagnaa waayeen rasaasta mujaahidiinta sidoo kale deegaan dhaca wilaayada islaamiga gedo ayaa lagu daawaday isdaarkaasi sida warbixintan uu ku eegayo casaam carafaat allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
halkani waa bartamaha degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga godo ee lagu daawado aflaamta jihaadiga ee soo saarta mu'asasada alkataa'ib iyadoo halkan lagu daawaday caawa filimkii cusbaa ee dhowaan lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa new booliska iyo kuwa jubbaland waxaa halkan caawa u soo daawashatay boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde iyadoona ku daawaday filimkan aadka u xiisaha badan intuu socday filimkan aadka u xiisaha badan ay soo saartay kataab al akhbaariya ee lagu soo bandhigay xasuuqa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid a dadkii usoo daawasho tagay filimkan iyagoona ka warbixiyey filimka ay daawadeen iyo waxyaabe ay ku arkeen filinkan daawanay waa wuxuu tarjumayaa faqudiica daabir alqowmi aladiina dalamuu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan waxaan arkaynaa ayaan daawannay ilaahay junuuddiisa iyo addoomihiisa muslimiinta oo siciseeyey iyo kuwii suba haystay inay ilaahay diinkiisa iyo dadkiisa ay la diriraan inuu duleeyey annaguna waa ku qalbi qabowsanay ummadda muslimiinta o dhan baa ku qalbi qabowsaday maasha allahu baan leenay ilaahay mahdi ha ka gaarto cid kasta oo lug iyo arrin iyo talaya teel ku lahaydna ilaahay ha barakeeyo ciddii gaar ahaan uga qayb gashayna ilaahay wax gaar ah ku abaalmariya ciddii ku shahday shahaadadooda allah aqbalo ciddii ku dhaawacantay dhaawacooda allah buskeeyo intii noolna ilaahay ha sugo khayr allah waafajiyo ayaan leenahay ku dhowo waa ku dhowa waa kaa aad iyo aad baan ugu dhowa dareenkayga aad buu u faraxsan yahay walaa aad baa loo xasuuqaya wallah waa ku raaxaysanayna sida gaalada ay u dhammaanayso waa ku raaxaysanayna wuxuu leeyahay hore u sii wada mujaahidiinta oo hore u sii wada dagaalkiina aad ku jirtaan innagana waa idin garab taagana insha allahu tacaala waxaan ugu dacaynayaa kii dhaawacmayna inuu dhaawiciisa uu ilaahay uu caafiyo kii shiidayna shahaadada allah ka aqbal ما شاء الله ما شاء الله ilaahigii kariimka ahaa oo gacmihiisa ku cadaabay gaaladaas iyo mujaahidiintii arrintaas fulisay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ayagana madaxooda kor allaha ka dhigo Ee, muslinkoo dhanna waa midda looga baahan yahay inay istaagaan oo ay ka qayb qaataan naf iyo maalbo maasha allahu ilaahay waxaan ugu ducaynhayaa ha ka ajirsiiyo jannadii macaanaydna wixii dhintay allah ugu naxariisto oo jannadii macaanayd allah siiyo wixii noolna cizi iyo sharaf iyo guul allah siiyo magacayga awalan waa maxamed cabdulaahi maxamuud Ee, waan dhammaan waxaan salaamaya ummadda muslimiinta ah gaar ahaan waxaan sii salaamahayaa walaalaha mujaahidiinta ee qalbiyadanada shaafiyey kadib markii aan daawannay wuxuushta iyo saliibiyiinta iyo kuwa calooshooda shaqasiyaalka iyo nimanka la baxay maraykanka u watay siday shacabka muslimiinta u xasuuqhayaan oo guryaha ugu duminahayaan ayaan horay u daawannay lana soconnay caawa marka waxaan daawannay ayagii oo dhufaysadii lagu dumiyey oo lasoo qabtay marka ilaahi subxaana watacaala waa ku mahadsan qalbigayga siduu noqday waxaan ka soo- waxaan ka sheekayn kara maaha daawan waxaan leenahay marka raggii meeshaas galay iyo cid kastoo ka qayb qaadatay tala iyo tela uga qayb qaadatay ilaahay subxaana watacaala ha wanaajiyo hana abaalmariyo wax weynna ha ku abaalmariyo kuwii ku shiidana shahaadada allaha ka aqbalaanu leenahay wallaahi maasha allah filimkaasi dee waa qof kastoo damiir lagu garanaya maaragtay farxadda iyo sida ilaahay dadkaasi muxuu ah ilaahay cadowgiisa ah oo gaalada difaaca u ah oo sarsarka kufaarta ah sida ilaahay u halaagay dee weligeedna way ahaan jirtay arrintaas marka dareenkanaga aad buu u kiciyey waana ku faraxsanaa mujaahidiintana khayr allaha siiyo aniguna waxaan ku leeyahay halkiis halkoodii ha ka sii wadeeno waxaana way iska baaba'ahayaan marka way baaba'ahayaan insha allah mujaahidiintana halkoodii ha ka sii wadaan ayaguna way iska baabi'i doonaan gaalada xunaa de meesha ku hartayna haddii kuwaan meesha ka tagaan ayagaa iska carari doona wallaahi farriinteeda waxay tahay inay ilaahay u soo noqdaan oo diinkoodii ay u soo noqdaan ay ka baxeen iyo waalidiintoodii iyo dadkooda meeshuu degan yahay iyo cadowga ku soo hogaamin inay dadkooda u soo noqdaan waddankoodana waa ku filan yahay khayraadkooda waa ku filan yahay marka inay ilaahay u soo noqdaan haddii kale haddii wax uun jidkii bay qaadeen way halaagsamayaan marka saasaan leeyahay wallaahi mujaahidiinta ilaahay khayr ha siiyo ilaahay khayr ha siiyo ilaahay baan noo soo diray marka waxaan leeyahay halkiina ka sii wada annagana waa iin ducaynaynaa hala sii hala sii raaciyo saasaan leeyahay wax kaloo harayna ma jiraan waa ku dhaweeye waxaa ku daawanay halkan filan aad iyo aad u xiiso badan waxaana arkaynay murtadiintii gudho lagu xasuuqay oo ayaga fagaaraha ka cararayay iyo baktigooda iyo maxaabiista meesha lagu soo qabtay oo ooyaya ayaan arkayay gaaladii way jabtay waxaa leeyahay geesiyaasha islaamka guulaysta weligiina gadaal ha marina ayaa leeyahay gumacyoaan cabsanin ayaa tihiinoo gumaado har iyo habeen gaalada allah garabkiina jiro guulna mar kasta waad helaysaana gaalada sidaas u gumaada oo gumaca leefsiiya sida gasiirada gudho aa maanta ugu halaagteen gaaladii uu soo diray axmed madoow axmed madoow waxaa leenahay jab ayaa kugu dhaca maanta ciidamadii aa soo dirsatay meesha ayaa baktigoodii maanta ku daawatay iyo maxaabiistaada ureysi maxaabiistaada ureysi oo maanta waxaa daawatay meesha lagu soo qabtay oo cabaadayo oo ooyayo waxaa leenahay axmed madoow jabkaas jab dumi ayaa kugu xidoon insha allahu tacaala muslimiintii aad ku soo maagtay gumaadka oo habeennimada aad soo maagtay ayaa adigana lagaga arguday insha allahu tacaala geesiyaasha islaamka waxay u taageen har iyo habeen inay u argudaan waxay u taageen inay u argudaan walaalahooda sida loo soo gumaaday inay iyagana gaalada u gumaadaan waxaa leeyahay idinkana guulaysta insha allah filimkan ay soo saartay mu'asasada alkataib al akhbaariya ee lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka kudhaa ee wilaayada jubbada hoose ayaa lagu soo bandhigay jabka iyo halaaga ay la kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo dhowaan xasuuqyo ka geystay deegaana ka tirsan wilaayada jubbada hoose iyagoona geestayaasha towxiidka ay u argudeen shacabka muslimiinta ay dhibaateeyeen mahadsanid cazaam dadweynaha ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayadda islaamiga baay ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka idaacadda islaamiga landalus oo laga hirgeliyey degmadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya
iyagoo u dabaaldegaya soo dhoweynta furitaanka idaacadda ayay boqolaal dadweynea isugu soo baxeen fagaaro ku yaala degmada gaar ahaan agagaarka masaajidka looma kala harin rag dumar caruur iyo waayeelle intaba shucuurta bulshada lama qiyaasi karin oo waxay ahayd mid qiyaas ka baxday oo aan lagu soo koobi karin qoraal kooban oo keliya qofka halkaa ku sugnaa ayaa cabiri karay isku soo bixii ay maalinkaa sameeyeen reer labaatan jirow kadib markii aan aragnay dadaalka dheeraadka ah ee bulshada labaatan jirow ay u sameeyeen furitaanka idaacadda andalus iyo sida shucuurtoodu ay tahay ayay idaacadda islaamiga andalus qabatay barnaamij gaar ah oo aan noogu talagalnay inaan farxadda kula qeybsanna bulshada degmada labaatan jirow waxay idaacaddu qabatay barnaamij dhiiragelin ah dhanka kalena nashaad ah kaasoo ay ku dahaarnaayeen su-aalooyin bulshada la weydiinayay abaalmarino qaali ahna lagu bixinayay waxaana abaalmarinadaasi ay isugu jireen kaarar iyo abaalmarin gaar ah oo ay bixinaysay idaacadda islaamiga andalus waa tahay su-aasha ugu horeysa waxaan ku bilaabi doonaa hadduu alle idmo ragga ayaan ku bilaabi doonaa halkan ayuu soo istaagayaa qofka marka su-aasha la weydiiyo marka su-aasha la weydiiyana waxaan ka doonaynaa dadweynaha si nadaam ah oo kala dambeyn ah qofka su-aasha jawaabteeda haya inuu farta taago si nidaamahana ugu soo baxo oo baasha isku dhexyaac iyo barbaryaac aysan noqon insha allahu tacaala gabdhaha meeshooda ay joogi doonaan si gaar ah ayaa looga qaban doonaa haddii ay gabadha ay jawaabta heesana farta ayay taagaysaa waa loo tegayaa meesheeda ayaa codka looga soo qabanaya insha allahu tacaala faysal mahad soomaali oo dhankeyga bidix taagan ayaa barnaamijka igala qaybgelaya hadduu alle idmo su-aasha ugu horreysa haddaan ku bilowno waqtiga ayaan hayo waxaad sheegtaa waqtiyada ay soo galaan wararka idaacadda islaamiga andalus iyo waqtigaa saacadda war walba uu soo galo ninbaa gacanta taagay tafadal bismillahirrahmaanirrahiim magacayda reero maad xasan dheere kunool degmada labaad jiro su'aalaas haddii aan iska day maasha allah ma waha ee wararka ha galo ma bakimid ee lama sahiraabnama oo war ha galo tolsa ibar war ha galo harsahamiignama war ha galo waa tahay su-aashaas jawaabteeda sax iyo khalad waxaan ku soo dhoweynayaa walaalka faysal mahad soomaali
waa mahadsan tahay xasan cabdiraxmaan abu xasaan walaalkan su-aashii koowaad ee barnaamijka aan ku daafurnay waxaan weydiinay wakhtiyada ay soo galaan wararka idaacadda andalus iyo waxa ay kale yihiin jawaabtiisu waa mid sax ah wuxuuna abaalmarin u helay shan dollar oo e v c ah dhanka gabdhaha ayaan markan u weecan doonaa su-aasha gabadhii taqaana fartunbii taaga meesheeda insha allahu tacala looga soo qabanaya raggama soo dhexgelayso waxayna su-aasha odhanaysaa waxaad sheegtaa barnaamijyada maalinlaha ah ee ka baxa idaacadda islaamiga andalus iyo magacyadooda jawaabta dhanka gabdhaha ayaan oga fadhinaa gabadhii haysa farta ha taagto halkeeda ayaa loogu imaan doonaa goonaha u soo baxda insha allah yaa haya jawaabta waa laydinka faa'iidaysanaya haddii aa ka jawaabi weydaan daqiiqaddu way socotaa ilaa ay hadda gabdhaha kama heenna qof jawaabti hayo waayahay dhanka wiilasha ayaan u wareegaynaa ama ragga jawaabtaas faa'iidaysigeeda yaa hayo wiil baa soo kacay haddii uu ka faa'iidaysan karo gabdhihii su-aashii la weydiiyey tafadal caalamulyoom iyo faafreebka waayahay waayahay faanole maxaa layidhi fara kama qodno ciyaarna waxaa layidhi waa gelinka dambe ciyaar waa midda dambe ama su-aalaha ugu dambeeyaa xiise badan waxaan ku wareejinayaa faysal mahad soomaali waa mahadsan tahay xasan cabdiraxmaan su-aashan oo ay xaqa u lahaayeen gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool degmada labaatan jirow oo ay soo hareer martay waxaa si ka faa'iidaysi aan ah uga faa'iidaystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka muslimiinta si gaar ah dadka ka qaybgelaya barnaamijkan jawaabtiisuna waa mid sax ah oo waxaa si maalinla ah idaacadda uga baxa laba barnaamij oo magacyadooda ay kale yihiin barnaamijka caalamulyoom oo toban saac iyo qadar soddon daqiiqa ah oo galabtii baxa iyo sidoo kale barnaamijka faafreebka wararka oo sagaalka habeennimo baxa ama saddex saac oo habeennimo sidaa darteed jawaabtiisu waa mid sax ah waxaana abaalmarin uu helay saddex doolar oo aan ugu talagalnay inaan halkan ku guddoonsiino insha allah intii barnaamijkaasi uu socday waxay idaacadda jaanis siisay qaar ka mida bulshada degmada labaatan jirow si ay u cabbiraan farxadooda ku aadan furitaanka idaacadda waxaana mid weliba oo goobta ka hadlay uu si farxadii ay ku dheehan tahay u soo dhoweeyey inay helaan idaacadda islaamiga andalus bismillaah ano maayaka bilaaw saad maxamed abuukor yalyare maybarwe degmada labaatan jarow idaadda eed iyo eedaa dhibanka gabnibe marka ilaahay ka mahadsan alxamdulilaah kurmadi meelo kale koonfurtaasan baana idaadda galaan inta hobu qoyna gabal lan gudhagalihan walbuma dheganob marka insha allahu tacaala ilaahay ka mahadsan kulley laankii maarne aka dadaalay maarne kulley waa haddii waalahaada haddii suldaanhaada haddii amiirkan guudhaada kulley jazaakum allahu khayrasan lana insha allahu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale intii barnaamijka uu socday aan dhankooda jaanis siinay qaar ka mida odayaasha degmada iyo saraakiil ka socotay ciidamada mujaahidiinta ikhwaani lankasta bilaal imigir ka fa'iidaysudoy geek wal rabu tuugani idamnin koyti lankasta sheekh muweydiyaas minkaa galaasa sameeda eedaada dhugusaasa sharka diyaarsoy lam garajay bogdi hadiyaarsooy marka ikhwaani maadaama hamaasada ciidanka kaasanto xalay xaqiiqa dhata shalay shareeda le wal aladiyada le inshaa amala naga marka man insha allah lan kasta musno egeeg saasan faray walay naarada beentana ni ahriyaay arkaayte wal kalad barbaqaan ma wal ni ahriyaan yoon meelo halaska dhiko idaa islaamiya ni kooti lan kasta ka faa'iidayso insha allah salaamu alaykum
xafladda furitaanka idaadda islaamiga andalus dhammaan may maaranedyen ankamaxdiyaana allah tabaaraka wa tacaala oo nin suurtageli horumarkaas khayrka ah intaas kadib walaalayaal ilaahay mayba anka baagay dadka iimaanka la kahelay mu'miniinta ah cadowga ilaahay iyo cadowga yollayin intiyoo la degaalama nabi calayhi salaatu wasalaam mayba sheegay mayba lahayiila saaray qiyaamaha wayo ka hor yaseef lahayiila saaray muslimiinta marna adduunka roogan meel kasto mayohayo ku suganyin geeka maywa meeliyo ambaxsada ayang majarta ilaa iyo maywa ilaahay tabaaraka wa tacaala shareecidiis iyo difaacno kitaabka ilaahay indhimadan maahin waxaa xusid mudan in sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay sameeyeen bandhig ciidan oo heer sare ah iyagoo watay mootooyinka loo yaqaana labalugaaleyda sidoo kalena ku hubeysnaa hubka noocyadiisa kala duwan taas oo sii farxadgelisay bulshadii goobta ku sugnayd
الله أكبر الله أكبر
ugu dambeyn waxaa barnaamijka soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bacay sheekh xamse abujacfar isagoona kelimadan goobta ka jeediyey runtii waxaan dareemayaa farxad aad iyo aad u ballaaran oo u qiimo badan oo u weyn waxaan ku farxaayana waa khayrkii iyo nicmada u soo korortay deegaankan ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududay inaan hergelino waa maxay ahayd tooyagleelidda idaacatul andalus ee farceeda labaatan jirow ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan runtii waxaan la qaybsanayaa bulshada meeshaan maanta ku kulantay xafladda ka soo qaybgashay shucuurka iyo dareenka iyo farxadda ku jirta ayaan la qaybsanayaa waxaa la ii sheegahayay dad markii ay maqleen idaacatul andalus oo labaatan jir oo laga daaray oohin la istaagay dadkaas ayaan ka mid ahay waxaa la ii sheegay dad safarro ku jiray safarradaasi baajiyey oo xakaday si ay mar un ay u maqlaan labaatan jir oo iyagoo dhex taagan idaacad labaatan jirow laga soo daayey dadkaas ayaan la dareen ahay dadkaas ayaan la dareen ahay boqolaalka galabta meeshaan taagan iyo rag iyo dumar iyo carruurba isugu jira iyo weriyaal iyo howlwadeenne iyo walaayaad isugu jira oo ku faraxsan in barnaamijkan la helgeliyo ayaan la shucuur ahay ugu dambeyn haddii aan nahay fariiqii ka socday idaacadda islaamiga andalus ee gaaray degmada labaatan jirow waxaan halkaasi ku aragnay bulsho isku xidhan raggooda dumarkooda iyo waayeeladooda dhanka kalena u baahanaa inay helaan idaacadda islaamiga andalus si ay uga faa'iidaystaan duruusta sharciga ah iyo wararka iyo barnaamijta laga faafreebay beenta iyo barabagandada islamarkaana lagu xardhay runta iyo xaqiiqda xasan cabdiraxmaan abu xasaan idaacadda islaamiga andalus degmada labaatan jirow wilaayada islaamiga ee baay waad mahadsantahay walaalka abu xasaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu